maamulka degmada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa magaaladaasi ka daafuray olole dhaqaale aruurin loogu sameynayo dhismaha saddex waddo oo laami ah daafurka dhaqaale aruurintan waxaa goobjoog ka ahaa duqa degmada gaalkacyo oo hormuud u ah qorshaha lagu dhisayo saddexdan waddo ganacsato odayaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale iyo qaar ka mid ah guddiga dhismaha saddexdan waddo ayaa ka warbixiyey dhaqaale aruurintan ay bilaabeen iyaga oo bulshada degmadu ugu baaqay inay ka qayb qaataan marka waxaan rabaa dhexda in la xirto oo qof walba sadaqada u soysaa kuwa guryaha birmadaa leh kuma jiraan iyo akhyaartaas hantidoodii baa loo hagaajinayaa waa loo qiimayna lacag baa loo keenayaa ayaga waxaan rabaa u sheegno khayrka hormuud ka noqda waqtigiina bixiya inaan maalkayaga ku bixinno oo wixinala ka doonahayo aan ku bixinno baan diyaaruna waxaan kaloo fariin u dirayaa dadka islaamkaa waddadaas dhibaato badan baa lagu qabaa aan ka rabnaa qof kastoo birimada degan mitirkii labaatan dollar baan ka rabnaa toddoba boqoloo mitir oo labada gees markii laysku daro waa kun iyo afar boqoloo mitir astaangolol waxaan ka rabnaa labaatan iyo siddeed kun markaan leennaha waa ka rabnaa bulshadoo dhan ma ahan waa dadka birimooyinka degan wey lacagta markii haayaddu ay tidhi waxaan dhisaynaa laba kilo mitir waxay naga rabtay inaan ku darsanno boqolkiiba shan iyo toban waa meel bay taallaa waa lixdan kun oo lacaga markaan annaga isqiimayno dawladdeenna iyo guddigeenna iyo shacabka la tashannana shan boqoloo mitir waa laga maarmi waayo in lagu daro shantaa boqoloo mitiri dhammaan intii gelaysay oo macaal hay-addu tay inta kala bixisay iyo macaal contributionkeeda ayadoo wadatana annagaa nala ka raba
waxaan u baahan nahay oo la hadlaynaa cid kasta oo wax ka geysan karta oo soomaali ah oo deegaanka u dhashay iyo kuwaan u dhalano muxsiniinta ah labadaba waxaan leennahay jidadkaas ummaddu dhibaatay ku qabtaa waa la og yahay baawur baa ku gadoontay dad waayeelaha ku jabay dad dhallinyaraha xataa wax ku gaareen waddooyinkaas in loo qalab qaato loo istaago wixii saaka ka dambeeya sida ugu habboon oo ugu sharafta badanna inaan uga wada qayb qaadanno innaga mas-uuliyad ahaan iyo gaalkacyo ahaanna dee waxaa la yidhi wax noo harayba ma lehee inagu dardaarna iskuma baahnini aan soo qaadanno adna dhagaxa adna dhoobada dhismo weeyaa la yidhi inaan shaqadaas qabanno qof walbaa u diyaar garoobo kii ka dhuuntow dhaxal kuma lihid ogaada dhulkan isagoo qurxoon oo bilic qurxoon baad arki doontaan cid idinla mid ahaana ka shaqaynaysa qof walba ha ogaada kii ka dhuuntow innagaa diyaar u ah kuwo kaloo nala mid aha diyaar u ah dhaqaalaha laga aruurinayo bulshada degmada gaalkacyo ayaa waxaa lagu dhisi doonaa saddexdan waddo ee muhiim ku ah bulshada iyo isu socodka gaadiidka